aniga oo ah magacaygu waa fawziye axmed cali waxaana ka mid ahay jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool waddanka kanada gaar ahaan magaalada ottawa waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo aan uga hambalyeynayo maalinta weyn ee taariikhiga ah taariikh u leh ummadda soomaaliyeed febraayo twenty two laba iyo labaatanka february waa maalin weyn halkana aada ayaan runtii ugu faraxsanahay ugu dabaaldegaynaa usoo dhaweyneynaa waraan nahay jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool orawa
bal sharaxaad kooban naga sii sida jaaliyadda ugu dabaaldegtay sideedii bishan markii la doortay madaxweyne mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo
runtii aada iyo aad aada iyo aad ayaa loogu farxay meel walba looga hambalyeeyey lagu dhigay baadiyo waaweyn magaalooyinka waaweyn ay kamid tahay torono annagana waan sameynay hordhac hooyooyinka ah xafladii weyneedna way noo soo socotaa insha allah
maantay waxay ku beegan tahay laba iyo labaatanka bisha febraayo waa maalinta la caleema saarayo madaxweynaha iminka munaasabadii ayaa ka socota magaalada muqdisho dareenkiinu waa sidee kan jaaliyad ahaan
lama soo koobi karo runtii lama soo koobi karo aada iyo aad ayaan ugu faraxsan nahay aada iyo aad ayaanu usoo dhaweyneynaa waa maalin weyn waa maalin weyn maasha allah oo taariikhi ah
jaaliyadda door intee leeg ayay ka qaadan kartaa xaaladaha dhibaato gaar ahaan abaareed ee ka jirta waddanka diyaar ayaan u nahay diyaar ayaan u nahay wax aliya wixii awoodeenah oo aan karayno in aan u tabarucno abaaraha ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan diyaar baan u nahay
waxaa ii sheegtay in xafladda hordhaca aad sameyseen oo lagu dabaaldegayay laguna soo dhaweynayay madaxweynaha cusub ee dalka mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ee qorshaha xiga maxay tahay xafladda kale ee aada filaysa inay qabataan
waxaan dhigaynaa xaflad magaaladan aan deganahay gaarwa insha allah oo ah communitiga soomaalida oo dhan ayay kasoo qeyb galayso magaalada ottawa oo ah magaalo madaxdii canada insha allahu mardow ayaan sameyn doonaa marka qabanqaabada iyo diyaargarowga aad arrintaasi ugu jirtaan halkee maraysaa iminka meel fiican ayay maraysaa meel fiican ayay maraysaa maalinta waxaan sugeynay caleema saarka oo maanta ku beegan marka diyaar baan u nahay hadda wixii ka dambeeyo waxaan sameyneynaa insha allah xafladii marka laga soo tago taageerada iyo bogaadinta aada u jeedinaysaan madaxweynaha maxay tahay fariinta aada gaarsiineysaan maadaama idinku aad tihiin jaaliyad soomaaliyeed oan diyaarutiin ad qayb qaadataan horumarinta dalka waxaan horta waxaan ilaah uga baryaynaa in xilkaa culus ee madaxweynaha loo dhiibay uu ilaahay u fududeeyo ummadda soomaaliyeedna waxaan ka rajaynaynaa in ay dhinacooda ka qabtaan la shaqeeyaan madaxweynaha annagana diyaar ayaan u nahay hiil iyo hooba